أصحاب الكرام sallama tasliiman kaiira wabacd darskii fiqigaa baynu ku dhex jirnay waxa aynu qaadanaynay kolba baab si guud mara baabkani wuxuu ka hadlayaa alimaan wanuduur dhaarta iyo nadarka oo dadku marar badan way dhaartaan mararka qaarkoodna nadar bay galaan marka taa iyo xukunkeeda ayaa aynu arki doonaa insha allahu dhaarta shayga la yidhaahdaa wuxuu u qaybsamaa waxay u qaybsantaa dhaarta saddex qaybood yamiinu muncaqida walyamiin alkhamuus wa yamiinu lagwi dhaarta saddexdaasay noqotaa dhaar waxaa la yidhaahdaa marka hore iyadoo magaca ilaahay lagu dhaarto an yaxlifa shaksu bismin min asmaa'ihi tacaala ilaahay magaciisa magac ka mid ah ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa isla waxaa ka mid noqon kara diinta ilaahay qur-aanka ilaahay qur-aankaan ku dhaartay diintaan ku dhaartay waxa weeyaan si kolka loo eego dee qur-aankii waa sifadii ilaahay marka horta bal inta sifooyinka iyo asmaada ayaa la isla waafaqsan yahay rasuulkuna salى اllahu alayhi wasalam waxau ihi man kaana xaalifa falyaxlif billaahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso marka halkaa waxa uu nebigu diiday waxyaabaha kale lagu dhaarto xadiidku waxa uu soo baxay wakti asxaabta qaarkood sida cumar ibnu khadaabi oo kale ayaa aabihii ku dhaartay waana iska dhici jirtay qofku inuu aabihii ku dhaarto markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam war qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamuso asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa oo sideedaba waxay sheegaysaa marka aada shay ku dhaaranayso waa waxa agtaada ugu qadarin weyn waxa agtaada ugu qiimo iyo qadarin weyn ayaad ku dhaaranaysa kaasina inaga agteenna waa ilaahay subxaanahu watacaala saa daraaddeed buu i war qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto asmaadiisa iyo sifaadkiisa haddii kale ha iska aamuso dembi buu gelayaa waxaa inaga qudhigeenna iska dhacaysay dumarkuna inay dhaar gaara lahaayeen ragguna uu dhaar gaara lahaa qoor iyo xaraalaa jirayey waatii geela iyaga la qaadaabaa jirayey garabkaaga waa taangeeri ku baneeya xaasaa la daldali jir dumarkuna waataan aabbahay waayaa ama waataan araxda ka jabaa ama waataan sidaa noolaa waa nooc dhaarahum marka dhaar dadka qaarkood ba haddii masalan la idhaahdo hebelo waxaas inay sidaa yihiin ma wallaahi ba wuu iska marayaa laakiin haddii la idhaahdo ma waa ti qoodh iyo xera qoodh iyo xeradaba aad ka jabtaaba wuu isa soo taagaya wuxuu odhanaya bal horta aan iska hubsado ama la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa iyadoo dhan kale looga soo wareegayo xoogga iyo xawada iyana wax kale ahaayeen wax kale ayay ahaayeen waayo ama xila furka waar waxaa la odhanayaa qoor iyo xaraale iyo xila fur iyo walle intaa noo wada mar waxaasoo dhan baa istabahaya ila wixii mushkilada mujtamacaagu leeya waa in la sheegaay markaa waa laga yaaba wallahi inuu ku dhirido laakiin xela furkaagu iska soo taagaya qowliyo xaraalahaagu iska soo taagayaa si uun marka taasi waa waa nidaamka jaahiliyad iyo diinyaraanta ah waxaa laga maarmaana qofku inuu garto dhaartu inay tahay shay aada iyo aada weyn waxa uu ku dhaaranayaana magacyada ilaahay iyo sifooyinkiisa waa inay noqota saa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku tilmaamay mar labaad dhaartu ma haboono inuu qofku carabkiisa ku badiyo oo carabkooda iska barta dhaarta waxay keenaysaa in been aada ku dhaaran karto ayay keenaysaa ilaahayna waaba diiday subxaanahu wa tacaala waxaa rabbi uhi walaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum dhaarihiina magaca ilaahay kabdhig hauga dhigina kabdhiga ma taqaana tuutuuga weli ma ride baalka yare lagu dhugtame ee reer magaalka qorigiisa ah ee lagu shiish barso bahal baa loo dhigaa kabdhig baa la yidhaahdaa oo xabaddaa lala eegtaa marka qofku marna wuu la helaya marna wuu la seegaya midba halkan wax lagu garaacayo wax badan baa ku dhacaya kabdhiguna waxa wey meeshii murjinka iyo waranka iyo kabbaa lasoo dhigi jiro markaa lala dhici jiray marka magaca ilaahay ha ku badinina carabkiina oo curba yuu noqonin dhaarta carabkiina ha ku badinina wallaahi wallaahi wallaahi bilaal saylad ku raagay walluhu ku rafta ha kaga dhigin oo walihiisaa badan weeye macnaha waaya taasi waa taa weeye marka dhaarta xukunkeeda ayuu kaasi noqday waxa labaad oo ahayd maxaa lagu dhaaran karaa waxa saddexaad oo iyaduna qodob ah xikmadda ku jirta dhaarta waa qadcu alkhusuuma waannisaac had iyo jeer in dadka lagu kala jaro ayaa sharcigeennu uu usoo rogay masalan marka had iyo jeer la waayo caddayn wax caddayna shayga loo yaqaano albayinaat caddayn buuxdo kolka la waayo waxa dhaarta loo keenay liqabci nisaaci waalkhusuumaat si muranka iyo dooda uu usoo afjarmo dee qofkii loo dhaartayna waa inuu aamino waa inuu aamino oo uu ku kalsoonaado dhaarta oo loo gudbo xagga qaybteeda markii hore aynu ishaarnay saddex qaybood bay noqonaysaa alyamiin almuncaqib dhaar guntantay wa yamiin lagwi iyo dhaaraan guntamin oo magacaa loo yaqaano walyamiin alkhamuus iyo dhaarta yamiin alkhamuus la idhaahdo waxa uu qofku ka dhaaranaya ama ku dhaaranaya hadduu la xidhiidho maadigii tegey maadigii tegey hadduu la xidhiidho waxay noqonaysaa inuu ama run ka sheegayo ama been ka sheegayo hadduu run ka sheegayo dee waa sax hadduu been ka sheegayo waxaa loo yaqaanaa alyamiin alkhamuus waa dhaarta qofka dembiga dhex gelisa kamsigu dhexgelin buu ahaa qofku dembi buu sidaa u dhex dhumbanaya dembigaa faraha badana uu galayna wuxuu keenayaa inuu cadaab dhex galo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka warramay dunuubta waaweyn markaa wuxuu ku daray alyamiin alkhamuus dhaarta beenta ah ee qofku wax horoo dhacay uu leeyahy inaanay waxaasi sidaa noqonin baa intaa dhaar iga tag waxaa inaan la igu lahayn waa waxu dafirayu diidayo waxaa inaan la igu lahayn baa intaa dhaar iga tag ama waxaa inaan hebel ku leeyahay alyamiin alkhamuus dhaarta beentaha weeye qofkii wax dafiraya ama ha dhaarto ama qof markhaati ha dhaarto labadaba dhaarta mustaqbalka soo socda uu qofku marayo iyaduna waa yamiin muncaqib dhaar guntantay iyo yamiin lagwi dhaar lagu tilmaamo magaceeda yamiin lagwi o qur-aankuna magacaa u bixiyey oo ah qeyb gooniya marka yamiin muncaqid waa dhaar guntamaysa waa ta aad dhaarnimo ugu tala gasho waxay tusinaysaa cala alxasi waalmanci wataxqiiqi alkhabar saddexdaasa had iyo jeer ku jira dhaarta noocana la yidhaha waa dhaar guntamaysa waa mid uu qofku sababtu u dhaaranaya ay tahay lilxabsi inuu cid tirtirsiyaa buu doonaya inaad caynkaas yeelaysaabaa wallaahiya ama manci buu uga jeedaa waxbuu ka joojinaya inaanad arintaa gelin ayaa iga wallaahiya ugu ka joojinaya markaana ama taxqiiqu lkhabar ayuu samaynayaa war buu xaqiijinaya markaasaa wuxuu leey in arrinkaasi caynkaa yahay ama hebel yimi ama hadalkaa uu yidhi ayaa wallaahiya waa taxqiiqu lkhabar war buu xaqiijinaya saddexdaa mid unbaa ka soo baxa had iyo jeer dhaartaa marka hadduu isu soo taago qofku inuu dhaarto yemiintaa waxaa loo yaqaanaa waa yemiin guntantay ko yamiinu lagwi waxa wey had iyo jeer qofku dhaarnimo aanu uga qastina carabkuun jiro carabka carabkay safmar ku tahay qofkii waxaad leeda warkaan ila soo qaday wallahi ku raaci maayo kaale halkan fadhiisana wallahi ku raaci maayo waar sidaasay tahy wallahi maaha had iyo jeer tan carabka iskaga soo noqnoqonaysa in dhaarnimada looga jeedin weye caaisha radia allahu canha ayaa ka warantay waxay tihi waa qowl rajul ninka hadalkiisii balaa wallahi laa wallahi saasuu leeyahy qof waxau leeyahay laa wallahi balaa wallahi wallahi waa caynka wallahi inaanay ahayn saasuu odhanaya waaya marka qaarnimo ugama jeedo laakiin carabkii baa maraya wallahi waa caynka wallahi maaha wallahi way saasay caaisha ku fasiraysa qawlu rajuli laa wallahi balaa wallahi caynkaas ku fasiraysa laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum dhaaraha had iyo jeer carabkiina saa u maraya ilahay idin qaban maayo laakiin wuxuu idin qabanaya bima caqadtum alaymaan wixii awallanimo uga qasadeen waaya dhaarta noocaas ee qofku uu dhaaranayo waxa uu ku dhaartay baa la eegaya haddii uu yahay shayga uu ku dhaartay wax macsiye iyo dembiya wuu ka kafaaro gudanayaa inuu dembigaa sameeyana ma aha arrintaasi waa muhiim weeye waa muhiim nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu leeyay idaa xalafta calىa yamiini fara'ayta kayraha khayra minha fakafir can yamiinika waati aladii huwa khayr mutafaqu calayhi xadiidkaa bukhaari iyo muslim ku sugan baa nebigu qofka muslimkaabuu la hadlaya wuxuu ku halqabsaday cabdiraxmaan ibnu samura ayuu ku halqabsado la hadlay laakin dee waa qof kastoo muslima ayuu nebigu la hadlaya war markaad aragto markaad wax ka dhaarato dabeedna aada aragto wixii aad ka dhaaratay samayntiisu inay khayr tahay ka tegiddiisuna dembi tahay waxaad samaysaa waxa khayr kale dhaartiina kafaara gud ka bixi inaanan salaad tukanin bu ama inaanan hebelow kula hadlin dee dhaartaa fulinteeda ma khayr baa ku jira maya waa macsiyo waa dembi markaa taasoo kale samayn maayo dhaartii kusii adkaysan maayo ee dhaartaa wuu wixii uu ka dhaartay wuu samaynayaa waanu ka kafaaro gudanaya sidai abuubakarba uu sameeyey radia allaahu canhum isagii aabihii allaha ka raali noqde markii inantiisii caaisha wax laga sheegay ayaa dadka qaarkood oo ka qayb qaatay waxaa kamid ahaa nin muminiinta kamid ahaa markaasuu abubakarna ninkaa uu biilin jira oo dee waxa uu kamid ahaa dadku masruufi jiray kolkaasuu yihi ninkaa inaanan wax masruufa siinin oo sidii aan waxu siin jiray aanad u siinin kol hadduu dee inantii meel kaga dhacay baa intaa walayga yahay waa ka ilaha yihi walaa yaakali ululfadl minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba ilaa akhir ilaaya dadka fadliga lihi yay ka dhaaran masaakiintii ay wax siinayeen iyo agoomihii inay wax siiyaan ha siiyeen dhaartana ha ka kafaaro guto marka siibaa abubakar yeelay nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu leeyahay marka aad wax ka dhaarato wixiina aad aragto ka tegiddiisu inay dembi tahay wixii khayrla la kaalay marka waan dhaartay ha ku adkaysani weeye macnuhu inaanan hebel la hadal baan ku dhaartay inaan inaan waxaa sameeyaabaan ku dhaartay war dhaarti un eeg wixii aada samaysay wixii aada ka dhaaratay un dib u eeg ma samayntiisaa khayra ma kategidiisaa khayra wixii khayrahun samee buu nebigu ku leeyahy dhaartana ka kafaaro gudo kafaaro gudkii muxuu yahay sida aayadduba ay tilmaamayso waxa weeye saddex miskiin oo wax la siiyo hal mar la dhergiyo waxaan leeay toban miskiin idcaamu casharati masaakiin toban miskiin oo hal mar la dhergiyo ama iyada oo dhar loo xidho haddii uu intaa qofku kari waayana inuu soomo imise maalmood saddex maalmood waxaa kasii horeynaysay qoor in la xoreeyo laakiin dee ma hayno markaa iminka waxa yaalla un in masaakiinta hal mar uu qofku dhergiyo toban miskiin ama dhar uu u xidho ama uu saddex cisho soomo haddaanu intaa kari karin masaakiinta wax dhergiya unbaa la siinaya hal mar hadduu doonayo qofku u wada heli waayo kafaara gudka hal mar marna shan ha siiya marna shan ama saddex iyo saddex iyo afar wuu ka dhigi karaa shardi maaha inay wada jiraan toban miskiin unbaa ilahay aayadda uu ku yidhi sida aayadda ilaahay uu ku sheegay min awsadi maa tudcimuuna ahliikum buu ilahay leeyahy waxa aad reerihiina siisaan kiisa dhexdhexaadka ah raashin qaaliyana laguma laha sii raashinkuna inuu dee jabnaado oo adoo beriis iyo dee cunayo baase ama raashin wanaagsanoo macalsufrada inaad qamadi dee tidhaahdo iyo wax qaraxa u dhiibta maaha waxa weeyaan inaad iyaga wixii sa aayaddu ay tilmaamaysa ka dhaxaa la siinaya xagga marka la eego dharka laftiisa dee wax u noqon kara dhar shaar shaar surwaal surwaal qamiis qamiis saasoo kale laakiin haddaad ilaa koofiyado midhan gashada ama sharabaado midhan dee taasi arrin noqon mayso waa noocaa mayna taas wax lagu xisaabtamayana wixii dhar u noqon karo hadduu dhuuni yahayna iyo raashin yahayna inuu dee u noqon karo wax wax u tari kara ayaa muhiima ilan maaragtay ilaahay caamaynta ma ogole lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalka gaari maysan jeera waxaad jeceshihiin aa wax ka bixisaan waaya marka dhaarta wixii lagu dhaaranaya baynu sheegnay xikmadeedii xukunkeedii waxaa kaleynu tilmaanay qofku goor buu fulinayaa dhaarta goor maanuse fulinaynin haddii uu dhaartii jebiyo maxaa kafaara gud noqonaya intaaba waa in aynu xusnay wey iyo dhaarta aqsaamteedii qaybaheedii yamiin lkhamuus walyamiin lmuncaqid walyamiin lagwi saddexdaaka ay tahay waa inaad garataa waaya haddii qofku dhaarta uu shardi ku xidho iyadana wuu heli karaa wuxuu nabigu ui man xalafa calaa yamiini faqaala in shaa allahu falaa xinsa caleyh xadiidkaa saxiixa ah uu dhaartay markaasu ui inshaa allah inshaa allah inshaa allah kuma dembaabayo haddii aanu wixii samaynin tacliiq buu uga jeeday markaa ma tabarug baa mise waa tacliiq marka tabarug tacliiq uga jeeda bay leeyihin culimadu aanu barakays keliya ahayn waaya dhaarta dhaar dusmayn lama ogola mataqaanaa dhaar dusmaynta waxa weeyaan haddii masalan qof uu ku dhaarsanayo oo adiguna aada si uga jeedo qofkana si u jeedo qofkaasi siduu u jeedaa un bay noqonaysa waxa uu leeyahay ninkaasi waxaygiibuu qaata waxaygiibaan ka doonayaa lacagtaydii ayaan ka rabaa wuxuu leeyahay waxaagii shilin ka mida inaanu hayninba intaa war laygu yahay iyadoo doolara buu hayaa ya wixiisiioo doolara ayuu hayaa matalan markaasuu leeyahy waxaagii shilin ka mida inaanan haynin ayaa intaa war layga yahay dee wuu ku rumaystay dhaartii way haysataa un way haysataa un ama geelaagii qaalin ka mida inaanan haynin buu leeyahay awr iyo waxyaabo kaloo hayaa maarata geelisii kamida wuu ka hoos tusayaa nebigu wuu tilmaamo wuxuu hi alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu qofka ku dhaarsanaya sida uu aaminsan yahay unbay udhacaysa sidaad adigu u dhigaysa maaha laakiin waa sida uu isagu aaminsan yahay sidaa uu ku qancay ayaa lagugu xisaabinaya marka ilaahay lagama hoos tuso taasina waa midku xisaabtankeeda la weeye intaa waxaynu raacin lahayn oo isaguna baabkan la xidhiidha mararka qaarkood wuu inaga dhacaaye dhaarta had iyo jeer dumarka raggu uu ku dhaarto masalan heblaaye haddaanad waxaa samaynin hal dalqad baad iga furanta ama haddaad waxaa samayso hal dalqad baad iga furantay waa tusaale un ama haddaan arrinkaasi sidaa noqonin intaasaad iga tar marka taasi waxa weye waxaa loo yaqaanaa yamiinu fi alaaq ama xalfun fi alaaq culimadu waxay ku tilmaamaan maadaam saddexdii arimoode dhaarta ay ka muuqanayaan inay nooc dhaaro tahay marka aimada laba qowl bay leeyihiinoo jumhuurtu waxa ay ku tegeen in waxa uu furay uu dhacayo hadduu hal dalqad furay hal dalqad baa furmaya hadduu laba furay labaa furmaya kolba wixii uu furay unbaa dhacaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin me waa dhaare kafaara gudkii un ha bixiyo hiblaayo haddaad waxaa samayso dalqad baad furantahay buuli ya markaa wixii bay samaysay dumarkana lagamaba karaba haddii had iyo jeer wax aad ku xidho ood dhoolla tuskaa u dhiibto iyana dhanka kale ugu dhufanaysa a isku dhalaasheen marka hadday wixii samayso maxaa kula gudban kafaara gudkii un baad bixinaysaa bay leeyiin aimadu aimada qaarkood baa saa ku tegey qaarkoodna waxay leeyiin maya waa dalaaq masalan madhabta shaaficiga oo kale iyabaa waxay ku tegeen inay dalaaq noqonayso furiin waxay ku sababeeyeen dee goortii dhoweyta waa tii aynu soo xusaynay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuli man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ha ku dhaarto magaca ilaahay marka meeshiina magaca ilaahay oo yaallaa ma jiro waa dalqad asmaadiisi iyo sifaadkiisi midna laguma dhaaranin markaa dhaar noqon mayse waa dalaaq iyo furiin qolyaha qaarkoodna wuxuunay ka eegeenuun xagga xasiga iyo manciga iyo waxyaabihii aynu sheegaynay ayay ka eegeen adu waa masale khilaafiya oo habka loo daliishanayo naska ayaa kala aragti ay ku noqdeen culimada waaya taasina waa baraarujin lahayd waxaa baabkan oo kale la socdo halkan lagu sheegaa shayga loo yaqaano nadarka nadarku waxa weeye qofkii oo isku waajibiyo shay aan waajib ku ahayn nader inagu maxaynu idhaahnaa nidar bay malaa idhaahdo nidar ilaahay taasunbay xagga nuunkuun bay kasriyaan laakiin waa annadr nadar weye nadarku markiisa hore in wax lagu nadraa ma haboona waayo nebigu waxa uhi inahu laa yaati bikhayr wa inamaa yustakraju bihi min albakiil mutafaqu calayh waxa uhi nadarku khayr ma laha laakiin qofka bakaylka ah ayuunbaa wax lagaga soo dhuftaa bakayl aan waxba ku siiyo inunbaa shabakadaa nadarka kusoo gelaya dabeetana wixii ku nadrunbaa muslimku ka qaadanaya marka horeba sadaqo aanu bixiyeen buu isku waajibinaya wuxuu leeyahy inaan intaasoo maala bixiyaabaa nadar ilaahay ugu galay ko de wuxuuna laleeyahy dhib uun faral buu noqday marka ninkii adayga ahaa ee had iyo jeer laga yaabo inaan waxba laga hele kolkuu nadar sameeyo yustakraj min maali maalkiisa wax laga qaadanaya taas waa xagga xukunkiisa nadarka isaga ah saddex qaybood baa loo qaybinaya qofku waxa uu ku nadray inuu waajib yahay iyo inuu macsiye yahay iyo inuu mubaax yahay saddexaasaa loo qaybinaya ama si kale haddaynu udhigno waxa uu ku nadray ma waxa weeye shay dembiya mise waxa weeye shay iska mubaaxa oo jaa-isa mise waxa weeye shay sunno ah hadduu ku nadro qofku wax macsiye iyo dembi ah ma fulinayo nadarkaa laakiin kafaara gudkii unbuu bixinaya kafaara gudka nadarka iyo kafaara gudka dhaartuna waa isku mid waa ti aynu kafaara gudkii dhaarta soo sheegnay kafaarat alyamiin unbaa kafaarada nadarkana noqonaysa man nadara an yudiica allaha falyucطihi waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi mutafaqu caleyh nebigu wuxuu leeyahy qofka nadar ku gala inuu ilaahay adeeco oo shay daacaa qofka ku nadraa dee ha fuliyo laakiin qofka macsiye ku nadra yuu fulini ee kafaara gudkii ha bixiya buu rasuulku leeyahy marka wixii macsiye iyo dembiye lagu nadra lama fuliyo nadar waxa aan ku galay oo nadar ilaahay aan ku galay inaan hebel dilo buu leeyahy ama aan dakro ama aanan dib u salaamin ama aan xoolihiisa qaato waa tusaale te waa macaasi waa dunuub ama inaan khamrigaa cabo waxun dheh wax dembiyahun tusaale usoo qaado uma dhaqaaqaya macsiyadaa sidii dhaartaba aan loo oofinaynin kafaara gudka xaggiisii buu kacaya taasi waa mid hadduu qofku ku nadro shay waajiba ma guntamayo inaan salaada duhur ee maanta tukadaabaan nadar ilaahay ugu galay haye dee nadarku muxuu soo kordhin jiray waajib buu wujuub buu soo kordhin jiray cibaadadanina marka hore iska waajib ahay markaa iijaab lwaajib taxsiil lxaasil shaygii waajibkaad isku waajibisay waa waa shay xaasil haal xaasil garaysay macnaheedu buu guntamin weye wuxuu la mid yahay inaan waxba jirin marka kaas wixii waajiba waxba maaragtay nadarkeedu ma guntamayo waxa yimid nadarka shayga sunnaha ah kaa weeye ka uu nebigu leeyahay qofka ku nadra inuu ilaahay adeeco ha adeeco wuxuu ku nadray inuu intaasoo salaadoo tukado oo sunno ah inuu intaasoo sadaqa bixiyo oo sunno ah inuu maaragtay xaj isagoo xajkii hore xajka islaamka gutay ayuu nadar ku galay inuu soo xajo inuu intaasoo maalmood soomo waa cibaadooyinkii sunnaha ahaa ayuu nadar ku galay cibaadadaa sunnaha ahaydun baa waajib noqonaya cumar bin khadaab nebiga wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam nebi allow berigii jaahiliyadii ee aan la islaamin baa waxaa nadar ku galay inaan beytullaahi alxaraamka habeen ictikaafo waa intii aanu islaaminba bal ka war ma fuliya dee ictikaafka sunuha beytullahi alxaraamka la ictikaafaya aw fi binadrika buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nadarkaaga fuli habeenkii iska ictikaaf weye waaya marka cibaado kasta oo sunno ah oo qofku uu ku nadro waxa habboon in uu fuliyo sunnaha waaya marka nadarkana xukunkiisu saasuu noqonaya muxuu ku nadra baa qofku la isweydiinaya haddiise nadarkaa uu oofin karo shay khayra uu yahay iyo sunnaha ha oofiyo haddii shay macsiyaa uu yahayna kafaara gud haka sameeyo kafaara gud haka sameeyo ninbuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam halkaa taagan isagoo dadka la hadlayo mimber ku taagan markaasuu warkaas muxuu ahaa ninka halkaa ku taligani sacadka markaasaa la waxa waa abu israaiil ninka la idhaahdo wuxuu ku nadray inuu maanta o dhan halkaa taagnaado oonu hadlin oonu waxba cunin oo u soomanaado marka war wuu isxidhay markaa wuxuu ihi soomkiisana ha fuliyo dee waxnaha iska cuno meesha ana iska fadhiisto waan iska fadhiisan dhahoo naftaada feejig heeganka ka saar dhe oo wax iska cuna wax iska cab soomkoo daacadiyana fuli taasuu rasuulku jehayay calayhi salaatu wasalaam xukunkii nadarku waa kaa weeye iyo maaragtay qeybaha uu leeyay markaynu si kooban u sheegno intaa markaynu kasii gudubno waxaynu u geli lahay fiqiga islaamiga ayaa qeybsama dhowr qaybood qayb waxa ay ka hadashaa qeybta cibaadaadka qeybta caqiidada iyo qeybta cibaadaadka soomka salaada xajka zakada iyo qeybta nidaamka mucaamalaadka wada socodka dadka iyo heshiisyada saxeexaano taana waynu soo dhaafnay iyo nidaamka qoyska taana waynu soo aragnay iyo nidaamka dhaxalka oo isaguna la xidhiidha dee si kooban aynu usoo ishaarnay iyo nidaam aljinaayaat waalcuquubaat waalxuduud dadku had iyo jeer dad la aragiya dhib la aragiya hawl wuu iska yeelanayaa bani aadamku sidaa darteed marka had iyo jeer uu duulduul ka yimaado ama dhibaatooyin uu geysto maxaa qofkii la soo gudban ama sharcigu sidee buu qofkan u ciqaabaya waaya oo qofkii marka uu qoys yeesho ee dhaqaale uu yeesho ee uu dhergo inaanu iska joogin waa laga yaabaa uu wax dakru wax dilo bal taa cuqubadeedii baa la sheegaya halkan waaya marka halkan waxa uu ku xuseeyaa nidaamka dilka dilka waxa la yidhaahdo iyo cuqubada uu sharcigu u dhigay marka horese waxaa kasii horeeya waxa dilka la yidhaahdo naf bani aadam ahoo dilkeeda ilaahay oo xaaraantinimeeye oo la dilo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn siba qofka muslimkaa dilkiisa kabaa'irta waaweyn buu ku daray rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam suuratu nisa haddaad akhridana inta ilaahay cadaaba ee uu u yabahay qofka qof mu'mina gardarro u dila ayaa iyadana aada ka akhrii karaysaa aada iyo aad bay u badan yihin nusuusta ka digaysa dilka qofka mu'minka ah khatarta uu leeyahay waaya qofka bani aadamka ahi xaq buu leeyahay xuquuqdiisana waxa u horeeya awalu xuquuqiha xaqu lxayaa xaqaa inuu noolaado marka haddii loo diido lagala dagaalamo xuquuqdiisa kii u horeeyo ahaa xaqulxayaa inuu noolaado dee maxaaba jira waxba soo hari maaya lidaalik ba islaamku wuxuu ilaalinayaa xaqulxayaa markaa ka hortag buu u sameeyey wixii dilkiisa khatar ku ah halkaa aada arkaysa ee nidaamyada kale ummadaha kale ay ku odhanayaan dee dilka horta ha dhaco waar maahe mid ba ay dilayo khatar baa jirta maanu arag weli isagoo ku dilay waa nooc isdhagooleynay maogta ay ku dhagooleynayaan waxa islaamku uu mamnuucay wax kala daayo qofka in laga naxiyo ayuu mamnuuc ka dhigay wuxuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam in dir saa loogu fiiqo ayaa uu maaragtay mamnuuc ka dhigay ama qori ha ahaado ama waran ha ahaado in wax wax wax dili kara lagu ciyaaraba ayuu rasuulku mamnuucay isagoo maaragtay khatartan ka digaya wuxuu diilay qofka masjidka soo galaa haddii uu murjin sito ama waran buuli waar afkiisa ha qabta buuli si aanu muslimka iyaga ugu waxyeelayn hadduu cid bahalku jeexayo ama uu sarayo isaga ha saro jariibada noocaas aada iyo aad bay u khatar badan tahay runtii qofka muslimkaana dhiiggiisu aada iyo aad buu qaali u yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay qofka muslimkaana dhiiggiisu ama dilkiisu adduunyadan oo dhan oo meesha ka baxda inuu ka ay ka sahlan tahay adduunyada gedigeeda oo meesha dhaafta oo ka baxda ayaa ka dhib yar ilaahay agtiisa qof muslima dilkiisa waxaa kaloo xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka in saddex midun loo dili karo markuu wax dilo ama uu zaani lmuxsan qof xaas hore soo maray uu yahay uu sinaysto ama uu islaamka ka baxo ee uu ridoobo saddexdaas in midun loo dili karo waaya qur-aanka kariimka haddii aada akhrido suurat lmaa-ida ilaahay wuxuu tilmaamay qofka qof dila inuu ka dhigan yahay dadkii o dhan isagoo wada laayay maxaa sababay hadda midun buu dilay waxaa sirta ku jirta ay tahay bay leeyihin culimadu xurmo keliya ayay leeyihiin nafahan dilkoodu mamnuuca yahay hal gidaaroo keliya ku gudban gidaarkaa haddii uu mar dumiyo qofku oo u dhagarqaban noqdo oo uu midh ku quusto intii kalena way way u dhib yar tahay inuu dilo ilan qofkani karaamo dadku ay lahaayeen buu meel kaga dhacay isaga laftiisu markii hore wax wax kaga gudbanaayeen buu jebiyey inuu caadaystaaba laga yaabaaba midda kale hadduu naf dilay maxaa gidaarahe kaga gudban intii kalena min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsa bigayri nafsi aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica qofka naf dila iyadoon dilkaa xaq u yeelanin waaba isagoo dadkii oo dhan wada laaya oo kale absad mithaal dadkeenu had iyo jeer qofka wax dila waxay yidhaahdaan hebel waa dhiig qabe ama waa dhagar qabe soo wax jira maaha waa dhagar qabe bay yidhahdaan ninkaa iska ilaaliya warya ma dhagar qabi baaba hadashay maanta dirqad ku baxsata markaa waxa ay qabaan kolley qofkani nooc kuusa inuu yahay oo odhanayo qaar horeba waa dishee hadday aakhiro noqoto kolleyba ahlnaar baad noqonaysaa kana raaci dee waaqicuna wuu kasii markhaati furaya rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam nin sagaal iyo sagaashan dilo u yimi mid ciyaaraysanaya oo hi war toobad ma leeyahay maasuu hi xaggaa toobadda ku jirtaa intaasoo dhan baabaad soo laysae dee adnahoo buuri isagiina boqol buu kaga dhigay waa dhagar qabe macnaha waxaynu sii fasiraynaa in qofku hadduu mid dilo inuu caadaysan noqonayo sidan aayaddaba ilaahay uu ku sheegay dadkii oo dhan uu wada laayey inay isagoo dadkii o dhan wada laayey unay ka dhigan tahay waxaan taa uga jeednaa qofka had iyo jeer isxigtaan ama tolkaagaa haddii uu dilo qof kaleo muslimah oo isba walaalkaaya oo adigu aada garab gasho aad tidhaahdo war ninku tolkiibuu ka mid ahaaye bal si aan loo dilin aan maaragtay badbaadino aan badbaadino oo meelaha ha ku soo dhuuntay ee lacag hala siiyo ama kii halkan jooga uu idhaahdo bal waxa loo dira beleda si aan meelaha looga helin hala soo dhoofiye basaboor fojariya waxun haloo eego oo haloo ururiya waxba halkan hala keeno waxaaba laga yaaba adigaagaa u howlgala inuu kugu dhabo adna soo wax dhacaya maaha maxaa kaaga gudban dee adna fakaannamaa qatala annaasa jamiican adeesaad soo waaridatay suni ka soo kabacayso dee way kugu nabi uun marka qofka mujrimkaah waa mujrim qofka mujrimkaa dadku hadday meel uga soo wada jeedaane dembiilaha ah waaba iska dhib yaraan lahayd arrintu laakiin mujrimkaasi intuu helayo meelo uu kala galo khaanado uu galo iyo suuqyo uu ka camirtay inta uu helayo qaar baanu garanaynaa markuu mid dilay markii laga bixiyey oo mid labaad dilay oo laga bixiyey oo markuu kii sideedaa dilayba ayay yidhahdeen ma wadi karayna eh kan ha loo dilo waa ilaa kii sideedaad intuu soo gaarhayay taasi waa taa weeye sidaa daraaddeed ayaa sharcigeennu ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu xusay kaasoo la iska qabtay nolosha ku jirta walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta nolol baa idinku sugan buu ilahay dadkiina aqoonyahanka wixii aqoon leh aqoontoodu ay halkaa gaadhsiin karta inay fahmaan qisaasta nolol wanaagsan ayaa idinku sugan macnaha samaaxadda shareecadday ka mid tahay qofka mujrimka haddii mid loo dilo in inta kale laga yaabo inay badbaadayso kii sida qisaasta nolosha ugu sugan tahay waxa weeye isagu kii uu dili lahaa wuu joogayaa isagiina wuu joogayaa dadkii kale saa isu daba socon lahaana way joogayaan way badbaadayaan marka arintaa dilka camdigaa iyo saacidaadiisa soomaalidu baac dheer bay ku leedahay oo qofkan mufsidka ahi haddaanu garab iyo gaashaanu ogeyn waxaan wuu ka gaabsan lahaa laakiin markuu ogaya in la qarinayo markuu ogaya in dabada la marinayo markuu ogaya in dhaqaalo lagu bixinayo markuu ogaya in reer hebel loola safanayo halkaasuu dabada gelinaya marka fakaannamaa qatala annaasa jamiican bay habboonta inaad aaminto waa isagiyo dadkii oo dhan laayay oo xataa adiga ku dilay ayuunbuu ka dhigan yahay waaya way dhacday nin intoo wax soo dilay uu soo baxsaday isagoo qaar isxigaan ku dhex gabanaya ayaa qaar meesha ka sanqareen kuwii uu la joogay markaa dhagarqabana dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baa layihi kuwii la joogay buu qaar ku nabay laba ka dilay leanna wuu shakiyo wuxuusi waa baadidoonkii raacda reebkaga dhig buu siri marka arrintaa aad baynu ugu celcelinay waxa weeyaan ilaalintiisu macnaa inaan qofkii qofkii waa in la sheegaa isagu waa inuu isa sheegaa waajib bay ku tahay uha war anaa dila aakhiriya iftiinka dee dhanuun igu taliya kuwa uu ka tirsan yahay reerkoodii waa inay soo dhiibaan ay idhaahdaan waa kan arinku idinku idinka go-a ciddaa wax laga dilayba arrinku ka go-a ilaahay baa wuxu uhi waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura waman qutila madluuman qof ka gardarro lagu dilo ciddii ay isxigeen faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana qofka gardarro lagu dilo dadkii ay isxigeen awood baan siiyey buu lahay dadkii ifka uu kaga tegey ee xigtadiisa awood baan siiyey awooddaana nabigaa xusey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa oo waxa weeye inuu ama qisaasto ama mag ka qaato ama cafiyo saddexdaaba isaga khiyaar wey haddaba awooddaasaan siiyey qofkaasi falaa yusrif fi lqatli dilka yuu ku xadgudbin isaguna inahu kaana mansuuran waa loo hiiliye ilaahay baa uhiiliyey iyo sharcigii islaamka iyo madaxdii muslimiinta e dilka yuu ku xadgudbin oo cid aan waxba dilin isaguna yuu dilin marka nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya awoodda aayaddu ay sheegtay buu fasiray saddexdaa midun buu ikhtiyaaru leeyahay waaye sidaa darteed ayaa magta haddii xataa magba loo dhaafo qisaastii laga daayo isagaa loo bargoynaya bargooyay tidhahdaa soomaalidu bargooyadu waxa wey waxaal wuxuu leeyahay baa lala wareegaya waxaal wuxuu leeyahay xoolaa ayaa la qaadanaya magtii laga goosanaya ilaa intay magti dhamaanayso magtiisuna way ka adagtay magaha kale imikaa la dhigaya muddo loo qaban maayo geela la qaadayaana waa geel wada culus oo wada qaaliya lix jir iyo shan jir iyo afar jir baa u yar geel qaaliya wey waktigeeduna waa xadidanya keligiina waa lagu leeyahay wax tolahoo kaloo lagu leeyahay ma jiro waxba lagaagama le ka idinka ahe wax dilo magtiisa waxba lagaagama leh sidaa daraaddeed isaga ayay hawshaasi u taallaa ninkii wax dila haddii qisaastiiba lagaba dhaafo magta laga doonayaa isagay u taallaa marka laba midun bay noqonaysaa inuu xoolahayo oo dee lala xisaabtamuu iska bixiyo iyo inuu dee maqorofad qaato oo uu soo dawarsado aryaa la wax siiyey dadka la dhex maro war dhiig baa igu go-ae mag baa laygu leeyahay bal iga bixiya oo meelaha uu maro oo saas oo dowladaha oo shaksiyaadka oo sharkadaha oo saas uso markaa dee warsiga uu ku jiro wax waad ugu ridi kartaa haddaad dee tol tihiin oo waad odhan kartaa bal intana kusii dar yaa allaha kaa dhaafo gedkii aada gashay waaya laakiin in isagii halkan uu iska fadhiyo oo dabeetna odayaashu intay koofiyadii usoo gashadaan iyo culaamadii rashwaaniga ahayd dhulka loo xariiqo laydhaa maxaynu xeer ulahayn horta dee intaasaynu xeer ulahayn dee intaa waa xeerkii hore u go-ay inta kalena hooya oo isagiina halkan uu iska qayilayo oo inuu waxbaba warka hayninba dee way udhib yaraanaysa aroorteeda mid kale ku nabo halkaasibaa maranjaradu halka ay maraysaa halkaa weeye saasuu sharcigu u adkeeyey waxaa la yidhaahda dilkaa khatarta ah waayo dilka noocaasi marka uu dhaco in la yidhaahdo dadkii wax laga dilay ee awoodda sharciguu siiyey intay awooddoodii weydaartaan sidaa ilaahay uga digayuu leeyuu ku xadgudbin awoodda inay iyaguna yidhaahdaan hebelkii isaga ahaaye wax naga dilay hebelka yagii uma dhigmo sooma dhacdo kaayagu nin weyn oo muddo kara buu ahaayo aqoon-yahan hoo taajirahoo xabadkan yaro ducufka ah uma dhigmo ka mudakarsan yahay marka iska dhaqaajiya annagaa midh eegane intaa uu yidhaahdaana waa ayaan darro aada iyo aada u weyn waxa labaadoo iyaduna khatarteeda leh in halkii maxaanku dhahdaa waa aanadii taa hore aanadii bay ahayd in cid kale loo dilo oo la dabagalo aada bay khatar u leedahay waxa jariimad kale ah in intoo isagii magta laga qaato oo magay dadkii ku raali noqdaan haddana isagii dilaan ama qaar kala dilaan waxaasoo cuduri u inahayaa waxaasoo cuduri ama ka warhay ama ha ka warhayninoo waa waxa waa silsilada dheer khatarta badan ee dadkeenii wereerisay weliba caailadaha tasiixiga iyo u badan marar badan iska daayo hebel markaasay soo xideen iska daayo waanu cafine magna dooni mayno dhaafnayna mid kale dilaya sl kii horu leega subxaan allah ilahayna wuxu uhi walaa taziru waasiratu wisra ukra waxa aanada la idhaahdo dee halkaasu islaamku ka taagan yahay qofna qofka kale dembigiisa inaanu qaadaynin aakhira iyo adduunyada midnaba dilku waa halkaa islaamku uu ka taagan yahay awal xuquuq xuquuqda kii u horeeye weeye qofka naftiisa loo dayn waayo maalna loo dayn waayo sharafna loo dayn maayo cirdi iyo dheg loo daynayaana ma jiro intaba meel baa laga dhacaya marka dilka aynu usoo noqonno taasi waxay ahayd fikir guud inaad ka qaadato mowqifka islaamku uu ka taagan yahay qofka muslimka ah dilkiisa ka gaalka abaa yimi gaalka dee qaybuu leeyahay gaalku qaybuu leeyahay mid waxaa oo islaamku u qaybiye meel kula mu wada dhigin gaalada iyo waxa aynu ka yeelayno mid waxaa la idhaahdaa dhimi baa la idhaha dhimi oo waa sidii baaniyaalka oo kale dad inagu dhex noolo muwaadinka labaadaho sharcigeennuna uu xukumo oo garsoorkeenna iyo maamulkeenna hoos yimaada cashuurna bixiya halka qofka muslimkaah saka uu ka bixiyo isaguna cashuur buu bixiyaa macnaheeda waxa weeye dee islaam haybad maho saasoo kaleo dabeedna dadkii gaaladaa ku dhex nooliyeen halkanaa iminka ku jirtaan qofka inoogu jira idinku muwaadinka labaad halkanaa ka tihiin iminka iyaga u dhex fadhidaan qofka inoo dhex fadhiya ee sharcigeena xukumayo kaadimi baa la idhaahdaa midna waxaa la idhaahdaa mucaahad ballan baa lala qortay siduu nebi maxamed ula qoran jiray calayhi salaatu wasalaam suuratu tawbana ilaahay kaga waramayo cahdi baa la dhigtay muddada intaa la eg inaynu istayno xabad joojin la sameeyo kaa waxaa soo raaca kii musta'manka ahaa oo dadka muslimiintaah had iyo jeer ku rogaayo ku kiciyaaguun maahe istaraatiijiyaday leeyihiin xagga ummadaha ay ula dhaqmaan oo qaarkood waxaa lala dhiganaya heshiis qaar kale waa la isyar gaashaanbuuraysanaya oo sibaa waa musta'man baa laydhaha macnaha waa la isjabadgelinaya oo isagoo nebigu la dagaalamaya quraysh ayaa haddana qoolo khusaaca la ydhaahdo kama sokaysay markaa kaanuu caybatan lahu waxay u ahaayeen sirta ayay usoo qaban jireen heshiisna wuu lahaa wuu sii dhex mari jire wuu laafi jiray wax alla wixii wararana way u keeni jireen rasuulka sal allahu alay waslm iyagoo gaalaa uu ka faa'idaysan jiray marka wuu nabadgelin jire waa dhaafi jiray qaybna waxaa la yidhaahdaa gaalka xarbi xarbigu waxa wey kaxabaddu inaga dhex ogan tahay ee bidhaantun inaga dhexayso marka kaa dilkiisa in la dilo xoolahana laga qaato waa garbay tahay isaguna dee markuu ku arko adna wuu ku dilaya xoolahaagana wuu qaadanaya xabad baaba inaga dhex oogan marka fiqiga loo noqdo islaamiga iyo jihaadka kala dilaya waa kaa weye xarbigaah ee xabaddu inaga dhex oogan tahay kuwan kale oo dhan waa la nabadgelinayaa siduu nebigu u nabadgelin jiray calayhi salaatu wasalaam fiqigana macruufka ku ah waaya marka kuwaa kale dilkoodu waa xaaraantinimeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam urta jannada ma helo qofka mucaahadka ah ka dilaya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kaa ballanta lala dhigtay qofka dilaya ee shakhsiyaddii islaamka meel kaga dhacay ee ku tirinaya dadka muslimiinta inay yihiin dad khaa'imiina intay ballan galaan haddana dilaya kaasi urta jannada ma helo adigu almuhim meel qula islaamku mu wada dhigin laakiin sidaasuu u qaybiyey xaladahaasu ka dhigay taasi waa taa haddaba dilku saddex qaybood buu noqdaa camdi khata shibhu camdi midi waa dil camdi ah midina waa dil gafa midina waa dil labadaa udhaxeeya maxaa tilmaantoodu kala noqonaysa dilka camdiga ahay waxa weeye qofkii uu dilayey wuu ula bareeray waxaanuu ku dilayo waxa uu isticmaalayna waa shay had iyo jeer wax dila so intaa lama fahmin wuxuu ku isticmaalay qalab had iyo jeer wax dila dilkiisana wuu bareero hebelkan isagaa wuula qastay marka waa camdi bud buu qaatay madaxuu ku kala dilaaciyey rasaas buu la egtay uu ku kala jeexay waran buu ka taagay waaya irbad buu ku muday sun buu waraabiyey iswada raaci ama sixir buu ku waxeeyey ama markhaati buu ku furay beena so markhaatiga laba markhaati hadday soo kaxaysaan ama afar markhaati oo been furaya qoftii loo haysta ay ku markhaati furaan soo macnaheedu inuu dil yahay maaha dilka camdigahay waa kaa dilka gefka ahina waxa weeye qofka wuxuu u waxbuu wax wax dila ayuu isticmaalay laakiin qofkan ba uma jeedin ugaar buu ujeeday maalan ama gidaar buu tooganay qofka umu jeedine wax kale u jeeday wixii dabeedna waxay ku dhacday qof bani aadam oo saasuu ku dhintay khata baa la idhaahda khata oo taa aayadda ilahay ku caddeeyey ka saddexaadna waxa weeye shibhu lcamd ama camd lkhata ayaa la idhaahdaa labadu ka dhaxeeya isaga tilmaantiisu waxa weeye qofku qofkan wuu ula qastiyey qofkan hebel wuu qastiyey laakiin agabka uu isticmaalay ee dilay baan ahayn mid had iyo jeer wax dila fartu meelaha kaga gujiyo way ka raacday ile qaar baa naxo oo fulayaala dadka wadnuhun istaagaaya ama ul yar buu saa ugu gujiyey ama wuu ku dhuftay wax yaroon sida caadigaa wax dilin ayuu hebelkan ula qasto way ka raacday ilaahay dankii muwaafaqatulqadarna ha ahaado dilka iyo qadarkuba ha kulmeene liiskaasunbuu gelayaao kaana waxaa la idhaahdaa camd lkhata ama shibhu lcamd kan camdiga ah isaga axkaamtiisa soo aragni laakiin labadan kale iyaga waa mag iyagu qisaas male labadan kale labadan kale qisaas male waa mag inkastoo magtoodu yaro adag yar kala duwan tahayo kan shibhul camdiga labada udhaxeeya magtiisu isaga way adag tahay oo geelii camdigoo kale ayay shabahaysaa waaya xagga magaha marka la yidhaahdo qofka bani aadamkaa waxaa wax ka waajibaan ma aha oo keliya qudhiisa ee waxaa la gaadhsiiya qur iyo qoonba uu noolaa marna qudhaa laga jaraa marna qoon baa loo geystaa wax kasta oo qofka bani aadamka ah soo gaadhaya ee dhiiggiisu uu dhowrsan yahay xaq buu u leeyahay in la siiyo wixii sharciguu qadaray xaq buu uleeyahay waaya markaasaa dabeedna jirhka qofka bani aadamkaa qofka muslimkaa jirhkiisa waxaa sharcigu ka qadaray xubin walba waxbaa laga qadaray ilaa haddii la xangaruufto oo la dilaaciyo halkaa ama dhirbaaxa lagu dhufto oo ay casayso ama la feedo oo ay bararto muxunbaa looga soo qaadaya isagoo dee saamaxa mooyaane isagoo saamaxa mooyaane taraa buu leeyahy qofka waaya saa darteed baa masel ninka oo kale qofka muslimkaa haddii la sarifo ilaa laba kun oo halaad buu gaari karaa ayaa ay tilmaamaan culimadu marka ay sii wadwadaan ilaa laba kun oo halaad marka jirkiisa la sarifo hadduu boqol halaad ahaa ninka muslimka ahay marka lasii rifan iyo lisan uu ku dhaco waslad waslad meelo fara badan ay googo-aan ilaa isagoo nool ayuu laba kun oo halaad ku dhowaan karaa dadku way la yaabaa marka qof nool la xaqo oo la idhaahdo dhowr boqol halaad baa laga xaqay warsaw tii mid unayn isku ogeyn boqol halaad waxaan faraa badana kasoo dareeray maxay yihiin way yaabaan dadka waxaa taasii muujinaya xadiis camru bnu xasmi ninka la idhaha uu warinayo qoraal uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam uu reer yamaneed u qorayay oo isagoo aan gaarin uu dhintay nebigu abubakar baa shaabadeeyo markaasaa reer yamaneed lagu gaarsiiyey qoraalkaa xadiidkaasi waa xadiis dheer ilaa labaatan xukun ayuu tilmaamayaao dilkii wixii ka waajibayay qudhi iyo qoonta wixii ka waajibayaba isugu jiraan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka qof mumina dila ee caddaynna la helo haddii ay ma ku raali noqdaan dadkii dhexlayaasha ahaa waxa uu leeyahay ilaa an yardaa awliyaa lmaqtuul wa ina fi nafsi diya miatu min alibil boqol geela buu yeelanaya ninkii haddii ay ku raali noqdaan dhexlayaashii buu rasuulku leeyahay eeg halka ah awliyaa lmaqtuul waa dadka xigtadiisa ahaa marka halkaa waxaa laga fahmaya magtii waa dhaxaluun soomaalidu ma yaqaanaano markay magti soo qaadaan tolkun baa la idhahdaa kala qaata iyo wixii raga dumarku waxa waxba lagama siiyo magta waxay idhahdaan maaragtay dee waa magoo marna anagaana laga qaadaa marna anagaa bixina marka marka hore konton baabay sii goostaan inta kontonka soo hadhayna dumarka waxba kama siiyaan iyaga kala qaata maca daalik magtiina waa dhaxal waa dhaxal oo mararka qaarkood haddii ninka ay dhexlayaan dumaruun dumarkaasunbaa qaadanaya magtiisa ragba waxba kama qaadanayaan mar haddii dhaxal la idhaahdo dhaxalka cidda lahun baa la isweydiinaya ma rag baa mise waa dumar waaya mararka qaarkoodna waxaba dhici karta haddii gabadh la dilo oo mag laga soo qaado in ninkeeda iyo caruurteeda uun ay qaataan magtii tolkeedna ka qabo sharcigaasaa odhanaya inan bay dhashay ninna way ka tagtay xaas xaas bay ahayd oo sawjkeediina way ka tagtay iyo inankeedii marka kan tolkii halaada laga soo qaaday ninkaa iyada sawjka ayo ahayd iyo inanka ayuunbaa kala qaadanaya walaalaheed iyo adeeradeed iyo kuma jiraan cidda kaliyaha soo raaci kartaa oo haddii aabaheed iyo hooyadeed ay nool yihin haddii labadaasi aanay noolayn tolkeed waxba kama raacaya marka way ku dawakhaan oo waxay idhahdaan oo haddii maalan iyadu ay waxdisho miyuu ninku wax ka bixin lahaa mar haddaan ninkani waxba ka bixinayn muxuu imika u qaadanaya meeshu xoogxoog maaha waa sharci magtii baa dhaxala dhaxalna waa sharcigu cid uu siiyo un waaya markaa wuxuu nebigu xadiidkaa ku tilmaamay in magtii boqol ay noqonayso xagidiyada uu sii xusay sankiibuu xusaya xadiidkaasaa ku sugan sanka haddii la jaro waa boqol halaad buu leeyay sanku waa intaa jilicda san in qasabada ah intaa jilicda san wey haddii dul la jarana waa taydi bercent un bay noqonaysa boqol kiiba soddon saddexdan faraad carabkii isagu waa magtii haddii carabka laga jaro qofka haddii bar laga jaro iyo haddii thuluth laga jaro kolba inta laga jaro unbaa loo cabiraya labada dibnood iyagana waa qofka magtiisi rag iyo dumar mid kasta ahaado dabintiina de waa magun xubnahana xikmadooda iska leeyihiin qofka xubinkaasi uu ka maqan yun baa garan karaya wa fi dakari diya wa fi lbaydatayni diya waa xubnihii taranka xidiyihii waa ma gaara xubinkan kale ee maaragtay isaguna raggu waa mid gaara kii dumarkuna de waa mid gaara khatar cadiim islaantii wax gudaysay iyadana waa ama waa la qisaasi uun dee ama wuxuuna iska bixin doontaa un magtii haddii sharci la raacayo miyaa islaan dambe wax khariibka la arki lahaa maxkamadun baa xukumi lahayd dabeedna sharcigun baa loo bandhigi lahaa qoladan un baa la weydiinaya islaantan idinkuna miyaa gudaysaan mise waa mag baa ka qaadanaysa warkaasiba uu dhammaan lahaa meela sokay ku meeraysanaya iyo sidanaa la yidhi iyo sidanuu yidhi iyo dhaqankaan bedelayo waxan waa meel ficil u baahan hadal waxba kama taro marka kii ninka iyo kii dumarka mid walba waa magtiisii un waa xubin cajiiba oo runtii dee dhibka la gaarsiinayo qofkaa yare muslimadda ah ee miskiinadda ah ee weliba sabiga ah ee naxariista mudnaa dhibka la gaarsiinayo wax bani aadam u dul qaadan karaba waa ka wenya haddaa waalidka laftiisu dee inuu aada iyo aada uga feejignaado wey oo hablihiina maaragtay arrintaasoo kale hooyooyinku aanay ku samaynin hadiyo jeer edooyinka iyo habaryaraha iyo ayeeyooyinka iyo waxaasaa ku khasba hooyada laftigeeda sida u afduuban tahay waxaasaa sida ay dhagaha uga siday uga akriyayeen sida shaydaanka ama gudaha kala soo hadleen ama halkan ha kaga afuufeene kuwaasaa qasbayada dee qofkii iyadoo la sitay waxaan ku tallaabsanaya laakiin waxan waa in laga bareedhaa oo dadka laga badbaadiya runtii intii hore gaadhay mooyinka dambe waaya arax jabka buu nebigu xusay iyaduna inay mag tahay qofku araxda ka jaba asulbi duudka dheer intan laftan ararac baa la ydhaha ama duud baa la ydhaha laftaa dheere qotonta ee isa suran ee silsilada ah silsilada haddii laga jabiyo qofka yuu baaralaysba noqonin oo ha u fayoobaadeen macaanidii kale oo dabku haba iska jire isagana waa magtiisi weye labadii indhood iyadana waa magtii ishu haba iska buuxdo oo waxbayay quruxdeedu ka dhinmi laakiin hadduu layl un saa kaaga mariyo oo araggu uu tago amaba dawaba uu siiyo qofkii oo labada indhoodba ay nuurkii uu ka tago waa magtiisii uun dhabarada soomaalida ay isticmaalaan ee ma'muumada la idhaahdo iyaduna waxa weeyaan iyo jaaifada ma'muumada iyo jaaifada iyo munaqilada mid walba nebigu uu qadaray ilaa waa inaad fikrad caamo ka haysto waxaad kala socoto ma'muumadu waxa weeyaan madaxa madaxo qofkii lafta la jabiyo oo maskaxda aan waxba ka xigin jaaifaduna waa iyadoo caloosha la dalooliyo oo u gudaha u dhaco nabarku waa shaqooyinka soomaalida wey inay batrool ka qodayaan baad moodaa ama bud bay sitaan ama toori marka war marka hadalku isdhaafo kanuu markaa madaxa ilaa maskaxda gaarsiinaya lafahoo dhan dhaafaya ama saasuu u gelinayaa toorin saddex geeslaya warkoodaba waaba intaaba ilaa haddii aanu halkaa gaadhin maba aarsanayaba marka waa saddex iyo soddon halaad iyaduna mid waliba taxaggan iyo taxaganiba waaye saddex iyo soddonka way ayuu qaaday bay dhahdaan innaga way la qabsadeen moogta farabadin fara markay ku fara badatay ayay idhaahdeen ninkii hebel dakar buu ku dhuftay wallahi saddex iyo soddon ku qaaday lafii oo dhan baa jabay wey munaqiladuna waxa weeyaan waa marka laftu dhaqaaqdo marka wax lagu dhuftee laftu ay halkii hore ka kacdo meel kale ay tagto faruhu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam far waliba ragga waa toban halaad far waliba waa toban halaad marka tobanka farood ayaa qofka magtiisii noqonaya soo ma haddii kuwii cagaha lagu darana dee mid waliba waa inta kuwa caguhuna waa magti iliga ilig waliba waa shan halaad waaya dee shan un baa loogu dhufanaya hadduu dawa cabsiiyo oo uu kaba soo daadiyo ka war jaad sunaysan buu udhiiba markaasay ka daatee wixiiba way dhici kartaa dee wuuna loogu dhufanaya shan un baa loogu dhufanaya tiradoodii iligu haddii uu madoobaado manfuc uu ka tagana waa la mid intuu madoobaado dhakhtarku markuu sawire wuxuu leeyahy kani ka waxqaba dambe malag markaa haba ku jire kol hadduu madoobaado u dhinto waa noocaa xubinku sidiisaba hadduu madoobaado ama uu noqdo wax qalalay oo aan shaqaynaynin waa loo soo qaadaa un waaya wuxuu nebigu xadiidkaasi raaciyey ina arajula yuqtalu bilmara ninkii gabadha waa loo dilaya hadduu gabadh dilo waa la dilaya isaga ee la odhan maayo isaguna wuxuu ahaa nin lab iyaduna dhadig bay hayde loo dili maayo la odhan maayo waa laba nafoodun waa loo dilaya markuu geelaa soo tiriye wuxuu kusoo gebagabeeyey wa calaa ahli dahabi alfu dinaar ciddii dahab iyo lacag haysatana waa qiimo un geelna waa geel wixii gooyaana waa geel marka waa in rayska qiimaha uu suuqa ka marayo iyo sayladda geel ayuunbaa lagu dhufanaya un marka la doonayo in la qiimeeyo waaya halkaa waxaad ka arkaysaa misal mararka qaarkood waxaanu xukunaa qof rasaas dhabar kaga dhacdo intani baktiday intaasi kol hadday baktido qaarka dambe o dhan baa loo xisaabinaya xineeyihii xubintii taranka maxaanku dhahdaa cagihii baryaha lafdigoodii labadii baryooda qalila saxaradii kaadidii ya halkaasaa laga wadaya kailaa sideed boqoloo halaad sagaal boqoloo halaad inuu gaara laga yaaba isagoo baaskeeladii yaray wata oo riixanaya laakiin maxay sagaalkii boqolo halaad ugu yaalaan kol haddii loo sarifayo oo loo arbaca arbacaynayo oo looga dhigaya wax yaroo qiimahoodu daciif yahay waxba kasoo qaad ma yeelanayo haddaba qisaastan aynu kasoo warramaynay marka la qisaasayo waxaa lagama maarmaana labada qof inay isu dhigmaan oo macnaha qofkana laba qof oo muslimiin ay wada yihiin oo xagga dayaanada diinta isku mid a qofkii muslimkaa gaalkii looma dilayo ciqaab kale oo la mariyaba waxaa kale oo iyadana shardiya inaan waalid u ahayn kan wax dilay hadduu waalid yahay iyadana looma dilayo ubadkiisa mid kamid a hadduu ku dhagaroobo laakiin ubadku hadduu waalidka dilo iyagana waa la qisaasaya waxaa kaloo shardiya dadkan qisaasta xaqa u yeeshay inay isla waafaqaan qisaasta haddii maalan shan qof dhexlayaala yihiin amoo qofkan la dilay dhowr caruura buu dhalay waarna ma lagu qisaasaa labana waxay idhaahdeen ha labana maya labada maya yidhi baa la raacaya magunbaa meeshaa ka sugmaysa waxay isweydiinla qofkii haddii shan qof dilaan ama tiro badani disho maxaa xukunkiisu noqonaya intoodao dhanba waa la dilaya hadday toban nin wada dilaan mid keliya toban kaba waa la dilaya cumar binu khadaab baa waktigiisii toddobuu leefsiiyey riwaayinka qaarkood say tilmaamayaan qaarna waabay ka badiyaan markaa wuxuu reer sancay ka mid ahaayeen war sanco gebigeedu hadday nin qura u heshiiso muslima inay dilaan waan wada layn lahaa buul colun baynu ku saari lahay waaya ilaa haddii kaloo la idhaahdo cadad badani markay qof isugu tagaan lama laynayo haddii la idhaahdo maxaa dhici lahaa dee kii la doonayaba darsinunbaa isu kaxaysan lahaa dabeedna la isma weydiiyeenba marka albaabka islaamku wuu joojiyey sida kale cagsigeeda ama obasidkeeda haddii qofku uu dilo dersin dhan toban qof buu dilay ama labaatan qof buu dilay intuu qori qaatay iyaga maxaa la yeelaya qisaasna way wada doonayaano waxay dhahan dhammaantayo qisaas baanu rabnaa waa loo qori tuuri un ile nafo badan noqon maaye waa loo qori tuuriyo ka qoriga usoo baxo ayaa loo qisaas inta kalena mag bay leeyihin ama isaga ha ku yeesheen ama dowladda islaamku ha bixiso ama cid kaloo caawiso hala hele intii kalena mag bay yeelanayaan marka la dilayo waxaa lagu dilaya wixii uu ku diloo kale oo maxaad uga naxaysaa dee wixii uu ku diloo kale unbaa lagu dilaya dee isba waxbuu ku dilaha ka dhex haddii mid loo naxayo miskiinka madluumka adagta in loo naxay hore qaar baa idhahda arsaas armaana xuquuqul insaanka waafaqsanayn oo miyaanu insaan ahayn kii hore la dilay adigana saas oo kalea lagu dili doonaa haddaad daalinka u naxdo waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin yuhuudiya inan yar ayuu helay oo ani caraabinaysa yahuudi markastaoo yahuudi uu la gooni noqda buu nebigu leeyahy qof muslima maa khalaa yahuudiyun bimuslimin ilaa hama biqatli markastuu ku gooni noqdo qof yahuudi qof muslima wuxuu ka fikiraa un dilkiisa ilahay baa u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiira dhab buu siiyey laba dhagax buu isu barkiyo madaxuu ku bashaaqiye madaxeedii buu bashaaqiye iyadoo kiiqda haysa ayaa loo imooyaa ku dilo wixii cadowga ahaaba la tiriyey mahebel baa ku dilay mahebel baa ku dilay mahebel baa ku dilay markii isagii lasoo qaaday bay sidaa tiri ma hadli karayso isagii baa loo yeedho wuu qirtay laba dhagaxu buu nebigu u dhigo uu ku bashaaqiye bal yaa ku bashaaqin dee waaya yaa imika u bixi waaye marka taasi waxay tusinaysaa qofka wixii un in lagu dilayo laakiin waa markuu sharcigu ogol yahay hadduu sixir ku dilo ka war ama sine ku dilo ama liwaad ku dilo yaa la mari dee la dariiqada xalaasha ah marka uu ku dilo ayuunbaa wadadaa la maraya dariiqo xaaraana hadduu ku dilo waa seef iyo rasaas iyo wixii lamida baabka intaasaynu kusoo gebagabaynay waktigiibaa intaa ku dhammaaday saacaddaha wahada ma aquluhu waastagfir اllah jazakum اllahu khayra